waxaa sara kacu ku yimid qiimaha liib iyo khudaarta suuqyada magaalada jowhar ee caasimada maamulka hirshabelle kadib markii wax soo saarka beeraleyda magaaladaasi uu hubsudhac ku yimid khudaarta qiimaha liib iyo uu sarokaca sameeyey ayaa waxaa ka mid ah barandhada muuska basasha iyo yaanyada kuwaasi oo aada loogu isticmaalo magaalada jowhar qaar ka mid a ganacsatada suuqyada khudaarta magaalada jowhar ee caasimada maamulka hirshabelle oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey isbeddelka ku yimid qiimaha khudaarta la kala siisto
basasha tan yomanay ka timaadaa oo hadda kiiladeeda afartii shan waa qaaliga awilka hore kiiladeeda waxay ahayd adiga hal doolar wax ka yar hadda laakiin waa hal doolar iyo tobaashan sent tanna dalka ka baxda waa tii dal ka baxay oo waraabiyaradu kusoo dhalatay kiiladeedu waxa waaye waa afarta kun iidan marka halaas maxaa awilka hore dalka ka bixi jireen tan etoobiyaba ka timaadaa barrada barradan etoobiya ka timaadaa barrada waxaa gadnaa soddon sideed kun tan waxaa la gadaa waa basasha dalka waa soddon iyo sideed kun waa iidan taasna afartii shan kun waa oo tii yeman ka timid waa marka awl dalka ka bixi jira dalka hadda waxa waaye beerihii hore waraabyari iyo dhulkiioo roob daraaddi loo aguuri waayo marna waraabyari hadda laak webigo biyo soo wadaa oo hadda waxaa rajaynaa laakiin zaa'ida quraad buu kacsantaa hadda waagii hore waa baalkii dalka ka bixi jirta badanaan zaa'id fasaad bixiyey xagga qudaarta haddeen war aan kaa siiyo hadda xoogaa qaymaheeda waa saraysaa hadda kadibin inay raqiistaa la jecelyahay hadduu ilaahay yidhaaho webiga hadda biyuhu wadaa xili roobaadkana waa lagu jiraa waxaa sababay jiilaalka iyo biyoyarida hadda qaymaha boqolka liinta waxaa lagu qaadaa beeraalayda lixdan konton iyo shan dadkan waxay sii gataan toddobaatan siddeetan saasay kala gataan biyoyarida oo hadda xigli jiilaalkaa la taagan yahay webigana biyihiisa waa yaraadeen awal saaci motoorka wuxuu cuni jira hal liitar hadda wuxuu cunaa saaci laba liitar wuu cunaa motoorka dalaga hadda xilliga waxaa la taagan yahaa oo tacabka la geli lahaa kiilada basasha midna hal doolar iyo bar waa mid hal doolar toddobaatan iyo shan sinti waa baradhada awal waxaa la gedi jira hal doolar hadda waxay maraya hal doolar iyo bar waxaa sababay xilliga roobaadka waa wadooshinkaa go'a oo macnaha hadda waxaa laga cabsanaa roobab jada hadda waa fiicantaha webiga maadaama uu xalay iyo shalay uu biyo zaa'id u keenay in hadda xilligii tacabka beeraha qaarkood hadda awuuraaba lagu haayaaba bardhada bardhada waxaa la gedi jiray hal doolar haddana afarta kunaa la gadoyaa si kastaba sare uu kaca ku yimid qiimaha khudaarta suuqyada magaalada jowhar ayaa saameyn ku yeeshay dadka danta yar ee aan awoodin qarashka badan islamarkaana ku nool magaalada jowhar ee maamulka hirshabelle